asaasaha shirkadda microsoft waa bill gates ayaa malaayiin dollar ku maalgeliyey la dagaalanka cudurka kaneecada ama duumada waana la bixiyey lacagtaasi dhimashada cudurkan ayaa hoos u dhacday boqolkiiba lixdan intii u dhexaysay sannadihii laba kun ilaa iyo laba kun iyo shan iyo toban taasi oo ka dhigan in la badbaadiyey toddoba milyan oo nafood sidaasoo ay tahay sannadii laba kun iyo lix iyo tobankii heerkaasi hoos ayaa looga soo dhacay waxaa la soo wariyey laba boqol iyo lix iyo toban milyan oo qof inay ku haleeshay koob iyo sagaashan dal taasoo ka dhigan in ay ka sara martay shan milyana marka loo eego sanadkii hore qayb ahaan kulankii toddobaadkan ku qabsoomay magaalada london ee ay yeesheen hogaamiyaasha dalalka barwaaqa sooranka ayaa bill gates ergada oo ay dhowr hogaamiyo afrikaaniya ku jiraan uu u sheegay in dagaalka ka dhanka ah kaneecada ama duumada deg deg kor loogu qaado
if we don't maintain the, the commitments uh, that we're making here today dib ayaan u noqonaynaa haddii aynan sii wadin ballanqaadyada aynu maanta halkan ka samaynayno kaneecadu waa ay soo laabanaysaa waxa aanay dili doontaa in ka badan hal milyan oo caruur ah sanadkii sababta oo ah dawooyinkii iyo suntii cayayaanka dilaysay oo ay kari weyday kaneecada iyo dullinka kale kaneecada ama duumada ayaa qiyaas ahaan sanadkii kharash garaysa dhaqaalaha qaaradda afrika in ka badan labiyo toban bilyan oo dollar waxaanay qaadataa ilaa boqolkiiba afartan miisaaniyadda daryeelka caafimaadka ee qaaradda waxaanay badanaa asiibtaa carruurta iyo weliba haweenka uur kale korarka dadka ay haleeshay ayay keenaan qodobo door ah brofeser alister craig oo ka tirsan jaamacadda liverpool ayaa isagoo khadka skype-ka ku jira yidhi
waxaan arkaynaa korarka iska caabinta dawooyinka cayayaanka dila taasi oo aan u isticmaalno si aynu u xakamayno bulshada cayayaanka uu ka jiro taasi oo lafdhabar u ah iyo horumarro la taaban karo oo aannu aragnay sannadihii aannu soo dhaafnay taas oo aynu bilaabayno hadda inaan aragno in dullinka uu bilaabayo inuu yeesho iska caabin dawooyinka aan kula tacaalno craig ayaa intaasi ku daray in la dagaalanka ka dhankaa duumadu uu u muuqdo inuu sii adkaan doono
waxa aan helnay wax aan dhihi karno wixii ugu fududaa ee la helo hadda waxaynu wajahnay wixii ugu adkaa ee la wajaho waxa ay qaadanayaan wax weyn in la hirgeliyo iyo agab cusub si ay inoogu saamaxdo inaan eegno halka isku gudbintu ay ka dhacayso agabkan cusub ayaa u baahan lacag hase yeeshee maalgelin ma jirto shirkii barwaaqa sooranka ayaa dalka britain uu ku yaboohay laba bilyan oo dollar si loola dagaalamo cudurkan halka bill gatesna uu bixiyey hal bilyan oo dollar oo kale islamarkaana ugu baaqay bulshada caalamka iyaguna ay sidaasoo kale ugu yaboohaan